xili shalay magaalada gaalkacyo uu ka furmay shir looga hadlayo arrimaha bini'aadanimada soomaaliya ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi dhoore waxa uu ka hadlay doorka iyo ahmiyadda ee waxbarashada ee dib eegista abaaraha iyo musiibooyinka dabiiciga wasiirka waxbarashada galmudug ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay dadaal xoogan ugu jiraan sidii ay ku dabiiqi lahaayeen in waxbarashada ay la jaan qaado arrimaha ku aadan abaaraha maadaama ay saameyn ku yeelanayso islamarkaana deegaano badan oo miya ay goobaha waxbarashadu xirmayaan haddii aan laga sii baaraan digin saameynta abaaraha ka dhalan karta iyo musiibooyinka dabiiciga
wasaarad waxbarasho ahaanna waxaan diiradda ku saari doonnaa oon fikirkanaga iyo taladanaga iyo tusaalahanaga ka dhiiban doonnaa sidii waxbarashadu aan keliya aan loogu arki lahayn inay long term development goal keliya inay tahay ee ay tahay loo arko in resiliensiga ama u adkaysiga inay waxbarashadu muhiim u tahay maadaama waxa ugu wanaagsan ama tuulka ugu wanaagsan ee faqriga iyo ku-tiirsanaanta lagu jabiyo ay tahay waxbarashada kan waa kolkii labaad oo halkan oo galmudug ay martigeliso wuxuu kuwii kale uga duwan yahay arrimaha bani'aadanimada oo weliba sagtarro badan la xiriirinayo ayaa halkan looga doodayaa hay-ado dowladeed iyo kuwo maxalli ah iyo kuwo international ah waddamo deeqbixiyaala safiiro dad badan oo arrimaha soomaaliya gaar ahaan arrimaha humanitarianka danaynaya iyo horumarkaba ayaa runtii ka soo qaybgelaya halkaas ayaa afkaarta iyo talada laysku wadaagsanaya dowladda galmudugna waxay halkaas ay ku biirin doontaa nuxurka waxyaabaha mudnaanta ugu jira iyo talada ay ka dhiibanayso sida loogu adkaysan lahay abaaraha iyo musiibooyinka kale ee dabiiciga ahba loona heli lahay bulsho u adkaysan karta arrimahaas dhammaantood hadalka wasiirka ayaa ku soo aadayaa iyadoo shirka looga hadlayo arrimaha bini'aadanimada soomaaliya oo gaalkacyo kasii socdo islamarkaana ay ka qeybgelayaan wasiiro ka socda dowlad goboleedyada dalka iyo hay-adda sodma